faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxna wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo saakay qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed ducali gille xaaf oo si rasmi ah xilkii ugu wareejiyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor heshiis nabadeed oo la kala dhexdhigay beelihii dhowaan ku dagaalamay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose jamhuuriyadda iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee somalilan oo lagu wareejiyey qalab lagu baaro cudurka koronafirus dowladda federaalk soomaaliya oo amar ay soo saartay ku sheegtay inay bandow ku soo ridayso magaalada caasimadda ee muqdisho qodobadaasi wuxuunugu soo korro intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ee garobo diyaargarooba faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idiinka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhdana ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka intaasi aad maqshay waxa ayaan qodobada ugu door koronaa warka subaxnimo warkana maanta waxaa idiin akhri doonaa anigoo ah mey ashraaf karaama iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oo dhan madaxweynihii hore ee maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa si rasmi ah xilkii galmudug ugu wareejiyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor kadib xaflad ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug cabdifataax fiyaate ayaa inoo dhammaystiraya qodobkani munaasabadan uu xilka kula wareegayay madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha galmudug ayaa xalay ka qabsoontay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin uu ka mid ahaa madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelle xaaf madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug odayaasha dhaqanka siyaasiyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa waxa uu sheegay in xilkii uu si rasmi a ugu wareejiyey axmed cabdikaariye qorqoor madaxweynaha cusub ee galmudug isagoona xusay in xilligii uu haayay xilka madaxweynaha galmudug uu dhib badan kala kulmay bulshada qeybaheeda kala duwan isagoona ugu dambeyn ku booriyey siyaasiyiinta reer galmudug inay la shaqeeyaan madaxda cusub
hadafkaygu wuxuu ahaa ballanqaadyadayda inaan mideeyo inaan nabadda raadiyo
axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha galmudug oo ugu dambeyntii warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaadeen wax walba oo khilaaf ahaa kaa oo ka dhashay doorashadii lagu doortay isagoona sidoo kale carabka ku dhiftay in hadda wixii ka dambeeya ay bilaabi doonaan dib u heshiisiin bulsho haddii doorashadii isixriix yar ka jiray waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanaasuleen horumarka iyo horu socodka dalkooda iyo dadkooda marka xogaagii doorashada ka dhashay waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama isixriixay dhammaanteen caawa waxaan naha mid waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay waxaa bilow noo ah oo aan gudagelayna haddii ilaa yidhaahdo dib u heshiishiin bulsho taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan soomaaliya ka soo jireen gaar ahaan galmudug ka jiraan shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiishiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa waana laga wada hadlay waana noo qorshaysan tahay qayb ka midana waa soo waa soo qabsoontay sida huursho iyo xaraale oo caaway nabad buuxda aan uga fadhino hadii laa yidhahdo cabdifataax fiyaad raadiyo cadaado dhuusmareeb
heshiis nabadeed ayaa la kala dhex dhigay beelihii dhowaan ku dagaalamay degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose gudi heer qaran ah oo maalmahani ku mashquulsanaa daminta dagaal sokeeye ee loo beelood ku dhex martay degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose ayaa sheegay in heshiis nabadeed la kala dhex dhigay dhinacyadii dirirta u dhexaysay guddigani oo iskugu jiray guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xubno ka socday hay-adda dambi baarista soomaaliya wasiiro ka socday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoonka sare ee maamulka gobolka shabeelle hoose ayaa sheegay inay ku guulaysteen nabad dib u soo celinta xasiloonnida degmada walaweyn kadib tillaabooyin muhiima ay qaadeen tan iyo toddobadii bishani abriil marka ay bilaabeen howlaha nabadeynta degmada waxa ay sheegeen in tillaabadii ugu horeysay ee ay qaadeen ay ahayd dhegaysiga dacwadaha labada beel ee diriirta dhex martay kadib labada dhinac kala dhex dhigay xabajoojin ayna markhaati ka ahayd maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya bayaanka ayaa lagu sheegay in guddiga ay xaqiijiyeen dhimashada afar iyo labaatan qof laguna dilay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay degmada walaweyn sagaal ka mid ah ay ku dhintay dagaalkii tooska ahaa halka shan iyo toban kalena labada dhinac isaga dileen qaab aargoosi ah guddiga ayaa xaqiijiyey in dadka aargoosiga u dhintay loo dilay si arxandaro ah waxay kaloo ay sheegeen in xadgudubyo ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay ka dhexeen gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo ka mid yihiin kufsi dhaxanti iyo barikicin sidoo kalena jidgooyooyin sharcdaraha ay soo dhigeen maleeshiyaadkii dagaalamay gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose balse ay guddiga ku guulaysteen inay qaadaan jidgooyooyinkaasi warbixin ka soo baxday guddiga ayaa eedeyn u jeedisay in dagaalkani sokeeyo ee degmada walaweyn ka dhacay ay huriyeen xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena waxaa eedeyn u soo jeediyeen maamulka degmada walaweyn oo isna guddiga uu sheegay inuu door weyn ka ciyaaray colaadda degmada walaweyn islamarkaana uu ku fashilmay inuu guto waajibaadka ka saarnaa joojinta colaadahani guddiga ayaa ugu dambeyn sheegay in lasoo kaxeeyey guddoomiyihii degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan si ciidamada booliska soomaaliya ay u baaraan doorkii uu ku lahaa gaboodfalkii ka dhacay degmada walaweyn waxaa kale uu guddiga soo jeediyey hay-adaha dambibaarista soomaaliya ee furaan galdacwadeedka ciqaabta ah oo lid ku ah xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi uu guddiga sheegay in looga shakisan yahay inay horiyeen dagaalkii sokeeye ee ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiintaasi ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan aadan cabdi faarax kala dire oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle xildhibaan mayo mustafa xasan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ekis xildhibaan maxamed taraafiko oo ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kale uu guddiga soo jeediyey in maxkamadda ciidamada qalabka sida la horkeeno gaashaanle xooga salaad tifow oo ah abaabulihii guutada toddobaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si su-aalo loogu weydiiyo qaybtii uu ku lahaa gaboodfalkii ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxaa la amray in lasoo xiro cabdi nuuno afweyne oo horjoogo ka ahaa maleeshiyaadkii ku dagaalamay degmada walaweyn tallaabadani guddiga xaliyey colaadda walaweyn ayaa ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu dhowaan ku baaqay in si degdega loo soo afjaro dagaalkii sokeeye ee ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose jamhuuriyadda iskeeda madax banaanida ugu dhawaaqday ee maamulka somalilan ayaa lagu wareejiyey qalab lagu baaro cudurka halista ah ee coronavirus maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqay inay keensadeen qalabka lagu baado cudurka coronavirus kaasi oo laba kiis oo ka mid ah laga helay deegaanada maamulka somalilan qalabkaani ayaa waxaa somalilan ku wareejisay hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o oo qalabkaasi horey ugu ballanqaaday maamulka somalilan maadaama somaalilani aysan haysanin qalab muhiim ah oo lagu baado cudurkani wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi ayaa sheegay in markii hore qofkii laga shakiyo cudurka coronavirus dhacaan laga qaado loona diri jiray dalka kenya islamarkaana wakhti badan ku qaadan jirtay inay helaan jawaab sax ah hase yeeshee ee haatan ka gudbeyn arrintaasi ee heleen qalab lagu baado cudurka coronavirus sidoo kale wasiirka oo ka mid ah guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa uu hay-adda caafimaadka adduunka w h o uga mahad celiyey helidda qalabka lagu baado covid sagaaliyo toban oo ay ka caabisay ugu dambeyn wasiirka waxa uu sheegay inaysan jirin kiis cusub oo coronavirus ah oo laga helay somalilan isaga ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada maamulka somalilan inay qaataan talooyinka caafimaad ee wasaaradda iyo guddiga ka hortaga cudurka coronavirus somalilan ayaa dhowaan ku dhawaaqday in deegaanadeeda laga helay laba kiis oo ka mid ah cudurka coronavirus kaasi oo walwal badan ku abuurtay dad badan oo ku nool deegaanada maamulka somalilan waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey ay somalilan joojisay isku socodka hawada islamarkaana ay xareen xuduudaheeda ugu dambeyn dowladda federaalk soomaaliya ayaa amar ay soo saartay ku sheegtay in bandow ay ku soo ridayso magaalada caasimada ee muqdisho taliyaha booliska soomaaliyeed ee jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa xalay sheeciyey in si dadka looga badbaadiyo khatarta covid sagaaliyo toban ay dowladda federaalk soomaaliya ay go-aamisay laga bilaabo fiidnimada arbacada abriil shan iyo tobankeeda labada kun iyo labaatanka in magaalada caasimada ee muqdisho lagu soo rogi doono bandow ka bilaabanaya labada fiidnimo kuna eg ko iyo tobanka subaxnimo jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sidoo kale sheegay in bandowgaani lagu sameynayo isku socodka dadka iyo gaadiidka ganacsiga marka laga reebo dukaamada cuntada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo isbitaalada taliyaha booliska waxa uu kaloo sheegay in qiimeynta joogtada ah ee lagu sameynayo xaaladda faafitaanka covid sagaaliyo toban lagu go'aamin doono wax ka beddelka bandowgani jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sidoo kale dadka ka codsaday inay bandowga u hoggaansamaan si dadka soomaaliyeed looga badbaadiyo cudurkani khatarta badan ugu dambeyn taliyaha ayaa hoos ka xariiqay in ciidamada amniga la farayo in dadka xanuunsanaya ee xaaladaha degdega ah lasoo gudboonaada ay u fududeeyaan gaaritaanka goobaha caafimaadka si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin hogaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaaladooda iskugu geenaya sidii xanaanka ugu habboon ay ugu saameynta yar ugu xakameyn lahaayeen faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ee ka dhasha fayruska coronavirus guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay inaa intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimo aad kala soctay rediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megahertisa warka maanta waxaa idiin soo saaray halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah miya ashraaf karaama waxaana ii farsameynaya haashim cumar xasan warkan warkiisa xiga sidaasiyo nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh